Sheekh Cumar Saalax Madoobe oo ka mid ah culimada magaalada Beledweyne ayaa bulshada muxsiniinta ugu baaqay in gargaar ay gaarsiiyaan qoysaska danyarta ah kuwaasi oo ku nool kacamka Beledweyne maadaama fooda ay nagu soo hayso bisha barakeysan ee Ramadaan. Qoysaskan ayaa ah kuwa danyar ah islamarkaana aan awoodin inay iibsadaan raashinka qutuldarooriga ah si ay ugu afuraan. Sheekh Cumar Saalax Madoobe oo raadiyo Beeruul la hadlay ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan caawinta iyo quudinta qoysaska danyarta ah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آه، marka hore ilaahay jala wacalaa ayaan ku mahadinaynaa marka xigtaa ee, walaalayaal waxaan isku boorinaynaa waxaa nagu soo foodlay waa bishii barakeysneed ee ramadaan bishaas kheyraad badan ay leedahay ilaahay jala wacalaa uu dhex dhigay waxaa la rabaa marka walaalayaal inaan bishaas ah kawada faa'iidaysano nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qaama ramadaana iimaana waxtisaabaa qufira lahu maa taqadama min denbih qofkii u istaago oo u qumo bisha ramadaan isoo ilaahayna rumaysan ajarna xisaabsana dembigiisa ayaa la dhaafaa ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bishaas waa bil ilaahay dembiyada uu ku dhaafo waa bil ilaahay jala wacalaa naarta iyo cadaabkiisa ilaahay ummadda uu maaragta uu ugu xureeyo bishaasaa la rabaa walaalayaal inaan ka faa'iidaysano Ee, sidaas oo kale dadka masaakiinta ah aan quudino ee, aan wax tarno sadaqada iyo maaragta wax lala baxa oo khayraadka ah waa bil ilaahay uu laba laabay walaalayaal marka dadka masaakiinta ah ee baahan in laga warqabo la quudiyo la afuriyo la suxuriyo ayaan walaala isku- isku boorinaynaa waa bil khayr badan khayraadkaas ilaahay u dhexdhigaan ka faa'iidaysano qiyaamkii bisha ay lahayd aan noolayno wixii cibaadaad iyo wanaag oo dhan iyo tilaawadii qur-aanka iyo dhammaan khayraadkaan la nimaadno intaasaan isku boorinaynaa jazaakum allahu khayran bisha barakeysan ee ramadaan ayaa la soomaa bisha sagaalaad ee sanad kasta ee hijriga waxaana lagu waajib yeelay qof weliba oo muslim ah kaasi oo qaangaar ah